أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب قدع الشجر والنخل هذا متكني باب جواز qadci shajari geedaha goyntooda bannaanaashadooda u baab yahayo wannakli iyo geed timiraadka goyntiisa bannaanaashadiisuu u baab yahay maxaa loo goynaa lixaajati alqitaal dagaalkii gaalada dagaalka xaajadiisa iyo daruuradii darteed in loo goyn karo ayuu u baab yahay imaamu lbukhaari raximahu llahu tacaala bacdamaa uu soo sheegay axaadiis fara badan manaaficda zarciguu leeyahay iyo manaaficda uu iska leeyahay geedaha la tallaalo haddana baabkan sheekhu wuxuu inoogu sheegi iyadoo geeduhu manaaficdaa leeyihiin haddana daruuro awgeed geedihii musmirka ahaayoo midhaha dhalayay way bannaan tahay in la gooyo oo la jarjaro lixaajati alqitaal waa markii dagaalka gaalada iyo jihaadka lagu jiro oo la doonayo marka gaaladii in lala dagaalamo geedkii way ku dhuumanayaan ama waxaa la isleeyahay manaafic iyo midho ayay ka guranayaan geedka marka xaajatu lqitaal in loo goyn karo adiladeedii ayuu sheekhu noo sheegi doonaa raximahu llahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala wa qaala anasun anas wuxuu yidhi amara annabiyu nabigu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam binnakli ay biqadci nnakli geed timireedka goyntiisii ayuu nabigu amray sala allahu calayhi wasalam faqudica geetimireedkiina waa la gooyey waa xadiidkii hore aan usoo qaadan jirno waa markii masaajidka nabiga uu dhisayey sala allahu calayhi wasalam oo markaana geetimireedkii meelaha ku yiilay nebigu wuu jarjaray sala allahu calayhi wasalam maxaa yeeley waxaa ka muhiimsan meesha masracaya geetimireed inay noqoto waxaa ka muhiimsanayd masaajidka inuu ka dhisayey nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa muusa bnu ismaaciil huwa albasriy qaala xadahanaa juwayriyatu wa juwayriyatu bnu asmaa addubaci can naaficin mowla cabdillaahi bni cumar can cabdillaahi bni cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu rasuulka alle xaraqa rasuulku wuxuu gubay nakhla bani nadiir reer bani nadiir yahuuddii la dhihi jiray geetimireedkoodii geedkaa nabigu sala allahu calayhi wasalama wuu gubay waqadaca waana gooyey nebigu sala allahu calayhi wasalam maxalushaahidka bukhaari uu deliishanayana waa xadiiskaas oo nimankii yahuudda ahaa geedahoodii iyo beerahoodiiba inuu nabigu ka gubay sala allahu calayhi wasalam geedihiina uu ka googooyey waa lixaajati alqitaal wa hiya buqcadaas geedaha lagu jaray buqcada geedaha nabigu ku googooyey oo geedaha uu ku gubay nebigu sala allahu calayhi wasalam albuwayra waa meeshii buwayro la dhihi jiray buwayra waa beldatun min bilaadi bani nadiir waa heer bani nadiir meelaha ay deganaan jireen meelahaasaa la dhihi jiray buwayra walahaa waliajliha liajli lbuwayra buwayradaa darteed ayaa yaquulu xasaan xasaan uu leeyahay waa xasaan ibnu thaabit wuxuu leeyahay markuu ka gabyayey dhibaatadaa yahuudda soo gaartay wahaana calaa saraati bani lu'ayin xariiqun bilbuwayrati mustadiiru baxrulwaafir w waafir w wahaana calaa saraati bani lu'ayi xariiqun bilbuwayrati mustadiiru mufaacalatun wahaana waxaa fududaaday calaa saraati bani lu'ayin qabiilka reer bani lu'ayi kuwoodii sharafta lahaa waxaa ku fududaaday xariiqun gubid xariiqaasoo bilbuwayrati filbuwayra magaalada buwayro la yidhaha dhexdeeda ahaaday xariiqaasoo mustadiirun ee faafay oo beerihii dhammaa qabsaday kaasaa qabiilkii reer binu lu'ayi ku fududaaday uu yidhi xasaan ibnu thaabit marka xasaan gabaygan ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye bani lu'ayin waa min quraysh waa laf quraysh ka mid ah maca daalika maxaa quraysh meesha keenay reer beni lu'aye maxaa meesha keenay ilaa waxa geedaha laga gubay waxay ahaayeen yahuud waxa meesha keenay waxa weeye hum aladiina xamaluu kacban calaa naqdi alcahdi maca rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam leannahu nimankan reer beni lu'ayi qaybtii gaalada ahayd ayagaa ku xambaaray kacab oo ra-iisulyahuud ahaa inuu ballankii nebiga uu la galay uu ka baxo sala allahu calayh wasalam ayagaa ku booriyey oo yidhi ballankii nabiga isaga bax oo nabiga iska celiya oo nabiga la dagaalama sala allahu calayh wasalam marka sidaasuu gabaygii ugu soo daray xasaan ibnu thaabit oo wuxuu leeyahay wixii meesha ka dhacay waxaa mas-uuliyaddooda qaadaya oo ay la fududaatay dhibaatadaa nimankaa yahuudda ku dhacday reer beni lu-ay wax fududay la noqotay wey beerahoodii yahuudda laga gubay wahaana waxaa fududaaduu yidhi calaa saraati bani lu-ayin reer beni lu-ayi lafta la yidhaah kuwoodii sharafta lahaa waxaa ku fududaaday xariiqun gubid xariiqaasoo bilbuwayrati fi lbuwayra magaalada buwayre la yidhaah dhexdeeda ahaaday xariiqaasoo mustadiirun ee beerihii iyo magaaladii dhammaa oo dhan ku faafay qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baabu baabkan waa baab kada liljamiic bigayri tarjama wax tarjamaa sheekhu uma samayn wa huwa bimansilati alfasli min albaabi aladii qablah baabkan baabkii ka horreeyey wuxuu la mid yahay fasal ahaan waa kii aanu soo qaadan jirnay inta badan oo dhan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي قال أخبرنا عبد الله وعبد الله المبارك المروزي قال أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنساري التابعي وتابعي أنساري عن حنظلة بن قيس الأنساري سمع وحو مغلي حنظلة وتابعي سقنا من باب رواية التابعي عن التابعي لو التابعي وحسك قال سمع حنظلة وحو مغلي رافع بن خديج شحابي qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi kunnaa waxaan ahayn akthara ahli lmadiina ahlulmadiina kuwa ugu badanaan ahayn musdaracan min musdaracin xagga abuurka beeraha la abuuranayo annagaa ugu beero badnayd abuuritaanka oo masderaan hadda macnaynay musdaracan waa masder miimiyow musdaracan min musdaracin xagga abuurashada beeraha la abuuranayo kuwa ugu badanaan ahayn kunnaa waxaan ahay inuu yidhi saxaabigaasi nukri larda ardada waan kirayn jirnay binnaaxiyati qayb ayaan ku kurayn jirnay qaybtaasoo minhaa ardada ka mid a qaybtaas oo musaman la magacaabay oo musaman mudakara laga dhigay iyadoo laga sifaynayo binaaxiyati oo mu'anasa waa biictibaari albacdi naaxiyada waxaa loo ictibaariyey bimacna albacdi bacdigaasoo musaman la magacaabay saasay ka dhiganta naaxiyadu binnaaxiyati qayb ayaan ku kirayn jirnay qaybtaasoo minhaa ardadii ka mid a qaybtaasoo musaman loo magacaabay lisayidi alardi ay limaaliki alardi ardada ninka iska leh qaybaa loo magacaabi jiray oo waxaa la dhihi jiray qaybtaasa adiga kuu baxaysa caamilka ninka shaqaalahana waxaa la dhihi jiray qaybtaasaa u baxaysa qaala markaasu wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij fa mimaa yusaabu fa mimaa ay fa rubamaa waa mimaa oo bimacnaa rubaa fa mimaa fa rubamaa waxaa la arkaa yusaabu dalika albacdu bacdigii qofka loo magacaabay in la musiibeeyo musiiba ku dhacdo wa taslamu alardu ardada qaybtii kalena ay badbaaddo ayaa laga yaabaa wa mimaa wa rubamaa waxaa la arkaa yusaabu alardu ardadii in la musiibeeyo ardadii musiiba ku dhacdo wa yaslamu daalika albacdu bacdigiina uu badbaado oo uu nabad galo fa nuhiinaa marka kiraha noocaasa maadaama qararkaas iyo khiyaanadaas ay ku jirto waanala ka reeb buu yidhi raafic ibnu khadiij kirada noocaas inaannu u kirayno ardadii wa ama adahabu waalwariqu dahabkii iyo fidadii falam yakun almadkuur midkaa la soo sheegayoo dahabka iyo fidadu yowma-idin maalintaa maba ahaynba maalintaa ma jirin dahabka iyo fidadu yacni maalintaa ma jirin ulajeeddada uu ka leeyahay ma aha nafya wujuudihima xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam dahab iyo fida ma jirin ulama jeedee bimacnaa wuxuu ula jeedaa falam yakun yukraa bihima laguma kiray jirin beeraha dahab iyo fido xilligaas wakhtigaa laguma kiray jirin oo ula jeedaa maahane dahab ma jiri jirin iyo fida ma jiri jirin ulama jeedo maxaa yeele lacagaha ugu badan oo xilliga nabiga la isticmaali jiray sala allahu calayh wasalam waxayba ahaayeenba dahabka iyo fidada xadiiskan markaa ulajeedadiisa maxay tahy raafic ibnu khadiij wuxuu yidhi ardada xilligaas waan kirayn jirnay uu yidhi waxaan ku kirayn jirnay binnaaxiyati minha naaxiyati minha ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa in maaligii masalan qayb dhulkii ka mida la yidhaha qaybtaas adigay kuu bixi shaqaalaha ka wada shaqaynaya dhulkoo dhan shaqaalihiina waxaa la leeyahay jihadaas aad leedahay ama ha kuu baxdo ama ha kuu ba'do adigawa maaligiina waxaa la leeyahay adigana qismigaas aad leedahay ardada ka mida ama ha kuu baxdo ama ha kuu ba'do saasaan samayn jirnay wuxuu yidhi marka saxaabigana waxaa dhici jiray mararka qaar in qofkii wixii loo magacaabay shaqaalihii aafaba ku habsato arbada intii kalena ay badbaaddo marna waxaad dhici kartaa nintii loo magacaabay qofka maaligga ah inay baxdo shaqaalihii qaybtiisana ay aafa ku habsato ayaa dhici karta markaasaa nala ka nahiyey wuuli leanna kiraha noocaasa biitifaaqi alculamaa waa xaaraan mana ansaxayo caqdiga noocaasa biitifaaqi alculamaa madaahibtao dhan waa isku waafaqsan yihiin waa kiraa'u lardi binaaxiyati minha ardadiioo lagu kiraynayo naaxiya ama qayb ayada ka mid a oo masalan qofku inuu beertiisii yidhaaho shaqaalo intuu geliyo inuu yidhaaho aniga dhinacaas bari beerta dhinaceeda bari wixii bari xiga oo niskaas ayaa aniga ii baxaya beertana ka wada shaqee adiguna niska kale ku nasiibso hadhow marka waxaa dhici karaa niskii shaqaalaha loo magacaabay in uu bixi waayo oo aaf ay ku habsato ayaa dhici karta qofkii shaqaalaha dhididkiisi maxaa lagu cunay marka marka caqdiga noocaas oo kale ah ma ansaxayo waana xaaraan biitifaaqi alculamaa marka wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij wa ama adahabu waalwariq falam yakun yowmaidin amaa dahabka iyo fidada xilligaa kuma aanan ijaari jirin macnaa wuxuu la jeedaa ay yukraa bihima laguma kirayn jirin walam yurid ulama jeedo nafya wujuudihima ma jiri jirin dahab iyo fida ulama jeedee yacni xilligaasaan lagu kirayn jirin qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu almusaaracati bishadri wa naxwihi haadaa midkani baabu xukmi almusaaraca xukumkii wada abuurashada ayuu u baab yahay bishadri nis beerihii lagu lagu abuurto iyo wa naxwihi naxwi shadri niska wixii la mida lagu abuurto xukunkiisii ayuu u baab yahay halkan masalada sheekhu uga hadli doono waxaa weeye waa axkaamu almusaaraca bishadri wa naxwihi qofkii beertii in shaqaalo qofku geliyo maaligii beerta iska lahaa inuu shaqaalo geliyo shaqaalahaana uu kula heshiiyo nis niska maxaa loola jeedaa waa shadri mushaac liannahu beeraha cuquuddooda saddex ay u qaybsamaan beeraha cuquuddooda marka shaqaalo la gelinayo axkaamtooda waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood in qofka shaqaalaha lagula heshiiyo biqidcatin min alard waa kiraa'u lardi biqidcatin minha ardadiioo lagu kireeyo qayb iyada ka mid a oo la yidhaha niskaadna aduu kuu bixi anigoo maaligaana niskaasaa ii baxaya kana wada shaqee beertii waa tii xadiidka hadda aanu soo marnay uu diidayoon dhahanay kaasi waa xaaraan biitifaaqi alculamaa qismiga labaad ee beeraha lagu kireeyo waxaa weeye waa yacni qismi mushaaca waa kiraa'u lardi biqismin mushaacin fiiha ardadii in lagu kireeyo qayb ardadii ka mida laakiin ku dhex faafsan iyadii oo aan lalahayn niska dhinacaas xiga shaqaalow adigaa iskale maaligana niska dhinacaas xiga adigaa iskale ma la dhahayee waxaa la leeyahay beerta wixii ka soo baxa nisan ku siina waa wixii isku dhex daysan weeye marka beerta wixii ka soo baxa nisaad leedahay kaasi marka waa kiraa'u lardi biqismin mushaacin minhaa qismi mushaac oo ardadii ka mid a oo lagu dhex daayey taasina waa qismi labaad qismiga saddexaadna waxaa weeye waa kiraa'u lardi binnuquud shaqaalihii inaad kula heshiiso lacag oo tidhaaho beerta iga shaqee kun dollaran ku siin laba dollaran ku waxaan ku siin laba kun oo dollar saddex kun bixasabi alitifaaq saddexdaasay marka musaaracada u qaybsantaa musaaracada marka qismigii xadiiskii hore uu noo soo sheegay waa xaaraan biitifaaqi alculamaa oo inaad maalan shaqaalihii caqdi kula gasho oo tidhaaho yacni nisaan ku siin niskaasoo qaybta bari ah ama qaybta yacni kaleoo dhinaca galbeed xigta ayaan ku siin inaad tiraa wixii mushaacaysan ahayn waa xaaraam leanna waxaad dhici karta shaqaalaha qismiga aad tiri qismigaas aduu kuu bixi qismigii in aafa ku dhacdo qaybtaadii keliyahu ay kuu badbaado oo qofkii shaqaalaha dhidi dhididkiisii lagu cuno xaaraan lagu cuno taasi marka biitifaaqi alculamaa xaaraan wey qismigan labaad oo ah kiraa'u lardi binnuquud ardadii iyo beertiiyo shaqaalihii looga kireeyo lacag kaasina waa jaa'izun biitifaaqi alculamaa oo wax khilaaf ka keenay maba jiraanba shaqaalihi inaad beer gashato oo doolar iyo wax la mida aad ku kiraysato waa jaa'is biitifaaqi alculamaa kaasina khilaaf kama jiro waxa marka khilaafku ka jira waxaa weeye waa qismiga saddexaad qismiga saddexaad muxuu yahay waa kiraa'u lardi biqismin mushaacin minha qismi mushaaca oo masalan shaqaale inta beerta gelisid inaad ku tidhaaho beertan wixii ka soo baxa rubacan ku siina beertan wixii ka soo baxa nisan ku siin beertan wixii ka soo baxa thuluthaad ku leedahay bixasabi alitifaaq waa sidii un lagu heshiiyo mar walbaba qismigaas keliyaha khilaafku ku jira qismigaas marka imaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu ku magacaabay laba magac uu u bixiyey marna wuxuu ku magacaabay musaaraca marna wuxuu ku magacaabay mukhaabaro imaamu shaafici raximahu llahu tacaala labada qismiba wuu xarimay imaamu shaafici raximahu llahu tacaala beertii in lagu kireeyo wixii ka soo baxaad nis leedahay shaqaalow ama thuluثaad leedahay ama rubucaad leedahay la yidhaaho mukhaabara la yidhaha musaaricuu ku magacaabay waa xaaraam bisifa caama madhab imaamu shaafici raximah اllahu tacaala leanna waxaa weeye haddii abuurka uu bixinayo maaligana imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaa la yidhaha musaaracu hadduu shaqaalaha la yidhaha abuurka adaa keenayana sheekhu wuxuu ku magacaabay mukhaabaro labada qismina wuxuu yidhi waa xaaraan laakiin a'immada kale oo imaamu axmed iyo waxay leeyihiin way bannaan tahay musaaracana way bannaan tahay oo bishadri wa naxwihi mukhaabarana way dhammaan way bannaan tahay sawaaءun kana albadru min alcaamil aw min almaalik abuurka ha keeno shaqaalaha ama maaligga beerta abuurka ha keenee imaam axmed wuxuu leeyahay waa bannaan tahay waxaa kaloo imaam axmed eedana ku raacay qayb culimmada shaaficiyada qaybo ka mida sida imaamu nawowi raximah اllahu tacaala imaamu nawowi kitaabkiisa rawdaha ah wuxuu asagu ku banneeyey musaaracada musaaracada iyo mukhaabarada labaduba waa jaa-is uu leeyay wahada aqwa daliilan saasuu leeyahy imaamu nawowi raximah llahu tacaala xagga deliilka kaasaa ku xoog badan ayuu rawdaha ku yidhi imaamu nawowi raximah llahu tacala waxaa kaloo shaaficiyada oo masaladaas ogolaaday musaaracada iyo mukhaabarada sheekhan la yidhaha ibnu khusayma iyo ibnulmundir iyo khataabi khataabi iyo ibnu khusayma iyo ibnulmundir oo min a'immati shaaficiya ka mid ah iyaguna nawowiyay ku raaceen oo waxay leeyihiin mukhaabarada iyo musaaracadu way bannaan yihiin sawaaءun kana albadru min alcaamil aw min almaalig abuurka shaqaaluhu ha keeno ama maaligu ha keeno markaad fiirisana dhinacan dhoobeyda sidaasaaba looga dhaqmaa dhoobeyda markaad fiiriso qofkii inta ugu badan shaqaaluu beertii gelinaa qofkii maaligga ahaa markaas wuxuu leeyahay war wixii beerta ka soo baxaa genleyda wixii ka soo baxaa rubacan ku siina ama nisan ku siin waa looga dhaqmaa musaaracada iyo mukhaabarada ama abuurku ha keeno shaqaalaha ama abuurku ha la yimaado qofka maaligga marka taasi waxa weeye waxa looga dhaqmayo waa uun ikhtiyaarkii imaamu nawowi raximah llahu tacaala masaladii imaamu nawowi uu ka doortay oo musaaracada iyo mukhaabaradu labaduba inay bannaan yihin masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo marka imaamu albukhaari raximah llahu tacaala marka culimmadan iyagu musaaracada banneeyeen culimmada musaaracada banneeyeen oo imaam axmed uu ka mid yahay oo imaamu nawowi raximah llahu tacaala iyo khataabi iyo ibnulmundir iyo ibnu khusayma ay ka mid yihiin iyagu axaadiista waxay ku xambaareen axaadiista nahyaa ku soo aroortay ajwibay ka bixiyeen oo jawaabay ka bixiyeen axaadiista musaaracada iyo mukhaabarada nabigu uu ku diiday sala allahu calayhi wasalam mar waxay uga jawaabeen waxay yidhaaheen axaadiistaas oo sheegaysa nahyigu waa bimacnaa karaahiya nahyiga waxaa loola jeedaa karaahiya loola jeedaa nahyu taxriim loolama jeedo macno labaadna waa uga jawaabeen oo waxay yidhaaheen musaaracada la diidayo waa midii xadiiska hore aan soo marno kunnaa nukri اlarda biالnaaxiyati minha waxa nahyigu ku soo arooray oo musaaracada waa biالnaaxiyati min alardi qismi mushaac aan ahayn oo la yidhaaho maalan nis adigu kuu baxaa niska bariga xiga shaqaalow adigu kuu bixi beerta anigana niska galbeed xiga ii baxaya taasay axaadiisa ku xambaareen marka waxay yidhaaheen imaa nahyiga in lagu xambaaro nahyu lkaraahiya in loola jeedo ama in looga xambaaro yacni xadiiskii raafic ibnu khadiij oo ahaa kunaa nukri اlarda biالnaaxiya in lagu fasiro oo waxaa la nahyinayo aqsaamtaasaa la nahyin mooye musaaracada kale oo aqsaamta aan gelayn lama nahyinayay leeyihiin imaamu nawowi raximah اllahu tacaala iyo ibnu khusayma iyo ibnulmundir iyo sheekhan la yidhaaho khataabi waxaad moodaa marka markaad fiirisid imaamu albukhaari raximah llahu tacala masalada asagu sidau uga hadlay masalat اlmusaaraca wاlmukhaabara asaga imaam imaamkan la yidhaha imaamu albukhaari cindahu musaaracada iyo mukhaabarada kama lama farqiyo bukhaari oo magacaasayba u leedahay isaga magacaas musaaraca uu u yaqaanaa labadoodaba baynamaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala uu kala saaray laba magac uu u kala yeelay oo mukhaabaradana uu yidhi waa markii abuurku shaqaalaha dhiibaa mukhaabara la yidhaha hadduu maaligga beerta iskale uu abuurka bixiyana waxaa la yidhaha musaaraca labadaas magacu imaamu shaafici u kala bixiyey laakiin bukhaari isagu kulligood musaaracay u yihiin kulligood abuurka nin walbaa ha bixiyo nin walbaa ha bixiye magacaas musaaraca ayay u yihiin imaamu albukhaari raximah llahu tacaala markaad fiiriso habka iyo usluubka bukhaarigu ku socdo iyo aahaarta uu noo keeli doonana waxaad ka fahmi uun bukhaari inuu asagu raacsan yahay culimmada dhehaysa nahyigu waa nahyu lkaraaha ee nahyu taxriim ma aha oo musaaracada asagu xaaraam agtiisa kama aha imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala wa qaala qays bnu muslim wuxuu yidhi huwa alkuufiyu waa bimacna riwaaya mar haddii cantu ay ka dambayso wa qaala qays bnu muslim alkuufi wuxuu ka wariyey can abi jacfar abi jacfar waa moxamed bnu caliy bn اlxusein almacruuf bilbaaqir imaam ulbaaqir imaamka la yidhaaho weeye oo shiicadu ay u nisbo sheegto zuuran wa kadiban waa ku been abuurteen shiici ma ahin sheekhu raximah اllahu tacaala waa min aali beyti rasuuli اllah salى اllahu عalayh wasalam waa min kibaari ahli sunna laakiin waa sheekha uu yidhi ibnu casaakir raximah اllahu tacaala kitaabkiisa tabyiin kadib ilmuftari markuu sheekhan ka hadlayay wuxuu yidhi rajulaani saalixaani buliyaa biasxaabi suu laba ninoo wanaagsan asxaabu suu'a lagu ebteleeyuu yidhi oo lagu imtixaanay waa abi jacfar albaaqir iyo imaam axmed ibnu xambal imaam axmed ibnu xambalna niman mujasimo ah oo mushabbiho ah oo ilaahay iyo khalqigiisiiba aan kala saarayn bee sifaatkii makhluuqaadka ilaahay siiyey ayaa imaam axmed u nisbo sheeganayuu yidhi oo dhahaya waxaan nahay jamaacadii imaam axmed ibnu xambal kuwo shiica la yidhaahna wuxuu yidhi waxay u nisbo sheeganayaan abi jacfar albaaqir oo waxay leeyihin jamaacadiisaan nahay zuuran wa kadiban marka wuxuu yidhi laba sheekhoo saalixiinta waaweyn ka mid ah asxaabu su'a lagu ebteleeyuu yidhi oo u nisbo sheeganayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wa qaala qays bnu muslim huwa alkuufiyu wuxuu ka wariyey can abi jacfarin qaala wuxuu yidhi abi jacfar ma bilmadinati ma fi lmadina ba'daas waa bimacnaa fi ma bilmadinati ma fi lmadinati magaalada madiine dhexdeeda ahlu beyti hijra hijrada gurigeeda ahalkeeda ma ahaanin bimacnaa dad muhaajiriinu ula jeedaa dad muhaajiriin ahoo guri ku nool ma jiraan ilaa haddayba dad ahlu beytu hijra jiraan oo muhaajiriin guri ku nool ay jiraan yasracuuna beeraha waxay ku abuura jireen cala athuluthi waarubuc soo maaragtay aahaartaasu soo deliishaday inuu bannaynayo musaaracada beeraha waxay ku abuuran jireen muhaajiriin guri kasta oo qof muhaajira ku nool yahay beeraha waxay ku abuuran jireen uu yidhi sheekhu cala athuluthi waarubuc bimacnaa cala athuluth waarubuc maxaa loola jeeda waa thuluth maa yakhruju minha waa wixii ka soo baxa thuluthkeeda shaqaalaha lagula heshiinayo rubucna waa sidoo kale rubuc maa yakhruj minhaa waawdanna waa bimacnaa aw calى hulutay ku abuuran jireen wاrubuci leannahu labadoodu caqdiga laguma kulmin karo shaqaalihii in la yidhaha hulutna waa leedaha rubcna waa leedaha suurtagal ma aha waxa weeye calى huluthi wاrubuci aw amase arubuci ama rubuc saasay kule shaqaalaha kula heshiin jireen qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala wazaaraca caliyun ali cali naftiisa wuxuu la musaaracooday oo caliy bn abi aalib uu ula jeedaa wa sacd bnu maalik isaguna waa la musaaracooday shaqaalihiisii sacd bnu maalik waa sacd ibnu sacd bnu waqaas uu ula jeedaa sacd ibn abi waqaas axad alcasharati almubashariina biljanna ayaa musaaracada huludka iyo rubuca iyo wax lamida samay jireen wa cabdullaahi ibnu mascuudna shaqaalihiisii uu la musaaracooday wa cumar bnu cabdilcaziiz alkhaliifatu araashida madaxweynahaas isaguna musaaracada waa ku dhaqmi jiruu yidhi wاlqaasim qaasim asna waa la musaaracooday shaqaalihiisii waa qaasim ibnu moxamed aladii yantasib ilaa abibakr sidiiq asna musaaracaduu qabay wa curwatu asna waa la musaaracooday shaqaalihii waa curwat bnu zubayr wa aalu abi bakr sayidina abubakr aalkiisiina musaaracada way qabeen wa aalu cumar waa sayidina cumar bnu اlkhadaab aalkiisii musaaracada way qabeen wa aalu caliyin waa sayidina cali bn abi taalib ahaladiisii wa bnu siriin moxamed bn intaasoo dhan musaaraca waa banneeyeen intaasoo dhan aahaarta uu soo hormariyo inta badan madhabkiisu yahay sheekh raximah اllahu tacaala wa qaala cabdiraxmaan bnu اlaswad wuxuu yidhi cabdiraxmaan bnu اlaswad annakhaci alkuufi kuntu waxaan ahaa ushaariku inaan la wadaago cabdiraxmaan bnu yaziid wa akhuu aswad aswadki aan soo mari jirnay aswad bnu yaziid annakhaci alkuufi walaalkiisu kuntu waxaan ahaa ushaariku inaan la shirkoobo cabdiraxmaan bnu yaziid akhuu aswad bnu yaziid ayaan la shirkoobi jiray waxaan kula shirkoobi jiray fi zarci zarcigaan shirko ku noqon jirnay oo waxbaan ku heshii jirnay inuu rubuc noqdo rubuc qaato ama hulud uu qaato ayaan kula musaaracon jiray wa caamala cumar cumar isaguna wuxuu la mucaamalooday annaasa dadkuu la dhaqmay calaa in jaa'a calaa shardi in jaa'a cumaru cumar hadduu la yimaado bilbedri abuurka min cindihi agtiisa hadduu abuurka kala yimaado asagu beerta abuurkeeda uu keeno falahu cumar ashadru beerta wixii ka soo baxa nisuu leeyahay saasoo isaguna shaqaalaha kula heshiin jiray haddaan anigu abuurka keenu dhihi jiray anigu waxaan leeyahay beerta niskeedii wain jaa-uu hadday iyagu dadka shaqaalaha ah iyagu hadday bilbedri la yimaadaan abuurkana falahum kadaa heshiisku waa ka duwan yahayo waxaasay leeyihiin waxbuu u magacaabi jiray markaa marka adiladaas oo dhan sheekh wuxuu u deliishaday musaaracada nahyiga ku soo arooray inuusan ahayn nahyu taxriim oo intaasoo saxaabo ah ay banneeyeen musaaracada wa qaala alxasanu asna wuxuu yidhi waa xasanu albisri laa ba'sa baas ma lahan an takuuna alardu ardadu inay ahaato liaxadihimaa labada shaksi midkood in dhulka uu yeesho waa dhulbeereedkii dhulbeereedkii hal nuna iska leh fa yunfiqaani marka labadoodiiba waa nafaqaynayaan waa maal gelinayaan wey yunfiqaani labadoodiiba way maal gelinayaan bimacnaa calayha meesha ka xadfan cala alardi ay maal gashanayaan laakiin hal ninaa beerta iska leh hal ninaa beerta iska leh nin kalu marka leeyahay anugu hanti ma hayee ila qaybso aan maalgashiga aanu qaybsanno wadaagno maalgashiga fa yunfiqaani labadoodiiba waa maal gashanayaan calayha ardadii jamiican dhammaan xaalay yihiin famaa kharaja wixii beerta markaa ka soo baxaa fa huwa baynahumaa dhexdooda ay ahaadeen waa qaybsanayaan taasina waa banneeyey isaguna xasanulbasri wa ra'aa daalika madhabkaas waxaa kaloo ra'yeeyey aلzuhriyu ibnu shihaab الzuhri taabicigii isaguna wuxuu leeyahay waa bannaan tahay wa qaala alxasanu xasan wuxuu yidhi isaguna xasanulbisri laa ba'sa baas ma lahan an yujtanaa in la gurto alqudnu suufkii calaa nisfi nis in lagu gurto dhib ma lahan uu yidhi meeshan laga bilaabo waqaala alxasanu iyo aahaarta kale ka dambaysa waa masaa'il ka baxsan musaaracadii laakiin waxaa la yidhaha waa masaa'il nadaa'ir اlmusaaraca waa masaa'il la mida musaaracadii laakiin xaqiiqo aan musaaraco ahayn wuxuuna sheekhu masaa'ilkaas nadaa'ir اlmusaaraca ah uu u keenay waxaa weeye waa taqwiyatan limadhabihi fi اlmusaaracati madhabkiisii musaaricuu ku xoojinaya masaa'ilka musaaraca ma aha masaa'ilkan oo dhan hal magacay leeyihin waxaa la yidhaha waa mas'alatu masaa'ilu kafiiri daxaanay dhahaan culimmada fuqahada masaa'il kafiiru daxaan qafir qafiisu daxaan mas'alatu qafiisu daxaanay dhahaan masalatu qafiisu daxaan maxay tahy masaladan la yidhaha masalatu qafiisu daxaan waxaa weeye waa icdaa'u alajiiri daabitkeeda waxaa weeye waa icdaa'u alajiiri ujratahu mima xasala min camalihi masaladaas ma bannaan tahay qafiisu daxaana la yidhaha maxay tahay qafiisu daxaan icdaa'u lajiiri ujratahu waa ajiirka shaqaalaha in la siiyo ujradiisii xaggee laga siinaa way ujradiisii marka mimaa xasala min camalihi wixii camalkiisii ka soo xasilay lacag la siin maayo bannaanka lacag laga siin maayo camalkaaga wixii ka soo xasilay ayaa ujro lagaa siinaa laleeyahy masaladaasi fuqahadu waxay yidhaaheen waa masalatu qafiisi daxaan qafiisi daxaan sababtay ugu shabaheenna waxaa weeye qafiisi daxaanka waxaa weye daxaanka waa bimacnaa daxni shiididii wey waa nin maalan waxaad u keenaya toban koombo oo ganley ah ninkan wuxuu iska leeyahay qalabkii wax lagu shiiday toban koombo oo ganley aad u keenay markaas waxaad leedahay tobankan koombo oo ganleyda ii shiid war aan kuu shiida maxaan ujro u leeyahay laba koombo qaado wixii ka soo baxa wixii ka soo baxa makiinaddu markay shiiddo laba koombo qaado lacag ku siin maayo marka maxay tahay waa icdaa'u lajiiri ujratahu mima xasala min camalihi waa shiididiisii wixii ka soo xasila ad leedahay shiididaadii wixii ka soo xasila ujro u qaado anuu lacag ku siin maayo masaaladaas ma bannaan tahay masala marka dhammaan waa masaa'il badan magacaasay wada siiyeenoo waxay dhaheen masalatu kafiisi daxaan bannaan yihiin daabitkaasana ka wada dhexeeya waa icdaa'u alajiiri ujratahu mima xasala min camalihi waa ajiirkii in la siiyo wixii camalkiisii marka ka soo xasilay oo wax kaloo bannaanka looga keenayo aysan jirin masaa'ilkan marka nadaa'irulmusaaracana way dhahaan nadaa'irulmusaaraca maxaa yeele nadaa'irulmusaaraca waxay uga mid tahay shaqaalihii markaad musaaracada beerta gelinaysaba lacag korka kama aadan keenayna wixii camalkiisa ka soo xasilaad siin jirta oo waxaad leedaha dhulbeereedka wixii ka soo baxa ayaad nis leedaad dhihi jirtay marka taasna waxay dhahaan nadaa'irulmusaaracana way dhahaan dhinacna musaaracada iyo masaa'ilkana waa eg tahay waxay kale ku magacaabaan masalatu qafiisi daxaan ayay ku magacaabaan masaa'ilka noocaas oo kale ah masalatu qafiisi daxaan iyo icdaa'u alajiiri ujratahu mima xasala min camalihi cinda alimaam shaafici waa baatil masalatu kafiisi daxaan imaamu shaafici agtiisii waxau leeyahay ma bannaana qofka ajiirka in ujro looga dhigo shaqadiisii shaqadiisii in ujro looga dhigo ma bannaanuu leeyahay ilaa wixii musaaqaadka maahane masalatu musaaqaad uu ka soo reebay imaamu shaafici oo middan wuxuusanba ogolayn musaaracayo mukhaabara uusanba ogolaynba imaamu shaafici masalatu kafiisi daxaanna maba ogolaba imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxuu kalou masalatu kafiisi daxaan soo gelaya qofaa maalan aada u yeertay markaasaad waxaa tidhi war neefkan iyo gowrac waa sida dadka qaarkood ay sameeyaan neefkan iyo gowrac war maxaad isiinoo lacaga lacag ku siin maayo haraggan ku siina haragga ayaan ku siin waa mima xasala min camalihi marka icطaau اlajiiri ujrata ma banaana iyadana cinda alimaam الshaafiعي qofka hadduu sidaa shaqaalaha aad kula heshiiso wuxuu sharciyan kugu leeyahay ujratulmathal qof qalaay ah wixii uu neef ku qali jiray ujratulmathal uu kugu leeyahay bis amaa inaad yacni jildigii aad u siiso waa masalatu qafi saddexaanay geli masalatu qafi saddexaan ay iyaduna geliyo ma banaana masalatu qafi saddexaan aa lihi waxaa la mid a sidaas oo kale oo imaamu shaafici mithaal uu usoo qaaday wuxuu yidhi addoon ayaa maalan kuu dhashay cunug addoon waa xilliga addoommada ay jiri jireen cunug addoonaa kuu dhashay markaasaad waxaad u geysay islaan murdica ah oo tihi addoonkan ii nuuji oo maxaad hadda ujro ii siinay aan kuu nuujiye waxaan ujro kuu siinaa bibacdi alcabdi addoonkaas shirka igula noqonay cunugaan markuu weynaado aad dhinacaagadna ka addoonsanay waxaasoo dhan waa masalatu qafi saddexaan masalatu ilaa cunugii ay korinaysaad nis waxaad uga siisay ujro aad uga siisay iyadina nisaad ujro uga siisay waxaasoo dhan imaamu shaafici wuxuu yidhi waa masalatu qafi saddexaan ma bannaana masaa'ilkaasuu asagu bannaynaa marka imaamkan imaamu albukhaari raximah allahu tacaala masalatu qafi saddexaan aahaartana u keenay culimo badnaysay inay jiraan qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala alxasanu wuxuu yidhi xasanu albisri laa ba'sa baas ma laha an yujtana alqudnu suufka in la guro cala nisfi lagu goro oo masalatu qafi saddexaan maxay tahay shaqaalaad waxaad gelinaya waxaad leedahay suufkan iisoo gor suufka ama geedaha laga guro ama xoolaha korkooda ha laga guro xoolo waxaa jira xooladaha dibadaha markaad fiirisid suufay dhalaan korkooda suuf dhaadheer oo dhulka jiitamaya ay dhalayaan ama xoolaha korkoodaa laga guri ama geedaa laga guri shaqaalaad gelinay oo maxaad lacag ii siinayn lacag waxaan kuu siinaa leeyahay nisfu lqudni nisfu lqudni mimaa xasala min camalika wixii camalkaaga iyo dhididkaagiiyaan dib kuugu celina dhididkaagiyaan dib kuugu celinaa suufkii niskiis ayaan kuu siinaa ma bannaana cinda alimaam shaafici waa masalatu qafiisi daxaanu xasan albasri isagu waa baneeyey wa qaala xasan albasriy wuxuu yidhi laa ba'sa baas ma lahan an yujtana alqudnu suuf in la guro cala nisfi lagu guro wa qaala ibraahimna wuxuu yidhi ibraahim ibnu yaziid innakhaci iyo wa bnu siriin moxamed ibnu siriin iyo wa caطaa caطaa ibn abi rabax walxakam xakam ibnu cutaybata taabici wazuhriyu wa qataada culimmadaasoo dhanna waxay yidhaaheen laa ba'sa baas ma lahan an yucطiya yucطiya laa ba'sa baas ma lahan an yucdiya qofku inuu siiyo athawba maradii mafcuulu awelkiiyaa ka maqan marka mafcuulkii horaa laga xadfay laa ba'sa baas ma lahan an yucdiya qofku inuu siiyo annasaaja ay ka dhiganta qofkii nasaajka ahaa oo dharka samaynaya nasaajka waxa la qofka dharka samaynayo qofkii dharka samaynayey inuu qofku siiyo dhib ma lahanayo yidhaaheen culimmadaasoo dhan athawba mara inuu siiyo muxuu ku siinaa bithuluth uu ku siiyo aw rubuc uu ku siiyo wa naxwi naxwi lmadkuur inuu ku siiyo dhib ma lahan saasay culimmadaasna yidhaaheen ibraahim nakhaci ibnu siriin iyo caطaa iyo xakam iyo zuhri iyo qataada waa masalatu qafi saddexaan iyadana waa masaa'ilkii uu diidanaa imaamu shaafici raximah allahu tacaala waxay leeyihiin culimmadani maalan nin nasaajaad u timid dunaad u keensatay adiga dun badan duntii dharka laga samayn lahaa dun badanaad u keento waxaad tidhi waxaan kaa rabaa inaad dhar iga samayso boqol macawiis ha noqoto laba boqoloo macawiis ha noqoto duntii aad u keentay adiga ii sameeyata nasaajkii war maxaad i siinaya ujraa waxaan ku siinayaa thuluth ama rubuc wax la mid a saasaad kula heshiisa oo wixii ka soo baxa laba boqol oo macawiisood haddii duntani ay i noqdaan aad ii samaynayso waxaan ku siinaa nisaan ku siin boqol macawiisaan ku siinaa waa xasab alitifaaq wixii lagu heshiiyey waa bannaan yahay yidhaaheen culimmadani waa waxay bannaynaya masalatu qafi saddexaan culimmadii bannayn jirto o dhan masaa'ilkan waa bannaynayaan laakiin cinda alimaam shaafici waa baatil qofka camalkiisii iyo dhididkiisii in ujro u qaado la yidhaho wixii camalkiisa ka soo xasilaya wa qaala macmarna wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma lahu yidhi macmar ibnu raashid albasriy wuxuu yidhi dhib ma lahan an tukra almaashiyatu xoolihii in la kireeyo cala thuluth lagu kireeyo warubuc waawdana bimacnaa owa iyadana warubuci aw irubuci lagu kireeyo ilaa ajalin ilaa muddo laga gaaro ajalkaasoo musaman ee la magacaabay waa masalatu qafi saddexaan ayaa weli socota intaasoo dhan laga soo bilaabo wa qaala alxasanu waa masalatu qafi saddexaan macmarna masaladan wuxuu leeyahay iyaduna dhib ma laha xoolihii in thuluth iyo rubuc lagu kireeyo oo thuluth iyo rubuc lagu kireeyo muxuu ula jeedaa sheekhu isaguna ulajeedada waxaa weeye waa an yukriya daabbatan qofku inuu daabbo ijaaro daabbo inuu ijaaro yanqulu calayhaa طacaaman daabbuu ijaari waa rati oo kale ratiga ama maaragtaa yani dameer iyo wax la mida ayuu ijaari waxaa lagu raraa dacaam marka dacaamaa lagu rari ow hayrahu limuddatin mucayana muddo mucayanaahu lagu heshiiyey ratigan ha ii shaqeeyo ilaa bil iyo wixii la mida anuu ii shaqaynoo beertow wuxuu iga daldalay wixii dacaama ama shamiirtu ii dalday wax uun lagu heshiiyo oo daabada la saarayo fayakuunu almanquulu baynahumaa xasba alitifaaq wixii manquulka ahay oo la rarayay wixii markii raashinkii daabaddu bishaa ii dhammayso raashinkii ay soo rartay nisaan ku siina war maxaad isiina hadda waa dhidibkeedi raashinkii yaa niskaa siina waa mima xasala min camalihi raashinkii aad soo rartay ayaa niskaa siina ama ruucan kaa siina waa sidaas wey isaguna waa masأalaة kafiisi daxaan laa تajuuزu cinda الإimaam الshaafiعي imaam shaafiعي agtiisa kuma banaana qaala الإimaam الbukhaariyu raximah الlahu taعaalى xadaثana إbrahim bn الmundir huwa الxisaamiي الmadani qaala xadaثana anas bnu ciyaad huwa الmadani can cubaydاllahi huwa الcumari can naafic mowlى cabdillahi bni cumar أna cabdالlahi bni cumara radيa allahu taعaalى canهuma ayaa akhbara cabdullahi bni cumar hu naafic u sheegay أن النبiyu nabigu slى الlahu عalيه waslم caamala khaybara khaybara ahla khaybara ahla khaybara inuu nabigu kula heshiiyey oo la mucaamalooday salى الlahu عalayhi wasalam bishadri maa iladii kii niskiis inuu kula mucaamalooday ahlu khaybara yakhruju minha khaybara ka soo baxa oo min hamarin mirihii ah oo zarcin ah waa musaaqaadkii wey min hamarin haddii la yidhah waa musaaqaad musaaqaadku waa ku bannaan yahay cinda alimaam الshaafiعي raximah الlahu taعaalى wuxuu imaamu shaafiعي diidan yahay waa mukhaabaro iyo musaaraco fa kaana wuxuu ahaa marka oo marka ou zarcintaana imaamu shaafiعي wuxuu ogol yahay meelaha bayaadka ah albayaad bayna الnakhiil musaaracada waa ku ansaxay leey maثalan marka hore qofkan geetimireedkaas ayaad kula heshiisay musaaqaad inuu beeraha ka shaqeeyo hadhowna maaragta ثuluث iyo rubuc wixii uun xasab alitifaaq uu qaato meelaha bannaanna waxaad leedahay genley iigu abuur marka musaaracadii maxay noqotay tabacan lilmusaaqaati jaa'iza cinda alimaam الshaafiعي hadday tabiciye tahay tabiciye hadday tahay meesha ay raaci ka tahay musaaracadii lakiin muxuu diidan yahay imaamu shaafiعي musaaraco madax bannaan in caqdi lagula galo qofkii ama mukhaabaro mada madax bannaan caamala khaybara bishadri maa yakhruju minha min hamarin mira aw zarcina fakaana wuxuu ahaa nabigu salى اllahu عalيyh wasalam yucdi aswaajahu xaasaskiisa markii sanadkii beertu soo go'do xaasaskiisa nabigu salى اllahu عalيه wasalam mi'ata wasqin boqol wasqiyuu sii jiray beerta wixii ka soo go'a oo sanadka ah xaasaskiisu markaa ay ku moodaan ayuu siin jiray nebigu salى اllahu عalayh wasalam kullu wasqin sidaan soo qaadannay waa situuna saacan wasqi walbaa waa lixdan suusu wey lixdan suus marka waxay noqonaya sitiin fii mia lagu dhuftay waxay noqonaya lix kun lix kun oo suus wey marka lix kun oo suus ayuu nabigu salى اllahu عalayh wasalam xaasaskiisa o dhan uu sanadkaas siinayay nebigu salى اllahu عalayh wasalam hamaanuuna wasqa tamrinay ahaayeen ثamaanuuna sideetan oo wasqa tamrin ah wa cishruuna waxay ahayn oo boqolka ka mid a wasqa shaciirin shaciirkii wasqigiisay ahayn saasay u kala qaybsanaayeen boqolku wa qasama cumaru sayidinaa cumar isaguna wuxuu qaybiyey khaybara waa bacda mowti rasuuli illaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay markii ilaahay qabdooday ka bacdi sayidinaa cumara khaybara haddana qaybiyey beertii fakhayara markaasu wuxuu khayaar siiyey sayidinaa cumar aswaaja الnabiy nabiga xaasaskiisii salى اllahu عalيه wasalam wuxuu khayaar u siiyey an yuqdica lahunna zawjooyinka inuu u gooyo sayd cumar min almaa'i biyaha oo beerta lagu waraabinayo iyo walardi dhulka oo dhulbeereedkii ah inuu wax uga gooyo qayb ka mida inuu u jaro aw amase yumdiya ama inuu u fuliyo lahunna aswaajta rasuulka salى اllahu عalayh wasalam qisma qismatahunna qismigoodii inuu u fuliyo fii xayaati rasuuli اllah salى اllahu عalيh wasalam qismigii xilligii nolosha nabiga salى اllahu عalيh wasalam intay qaadan jireen aan idin siiyo ama dhulkii qayb ku yeesho dhulka aan idin siiyo raashinkii iyo dhulkii mid doorta ulajeeddadu maxay tahay xadiiskan ulajeeddadu waxaa weeye sayidina cumar xilligii khilaafadiisii wuxuu sameeyey bacda mowti rasuuli illaahi salى اllahu عalayh wasalam xaasaskii nabiga salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi laba mid doorta inaan dhulbeereedka qayb ka mid ah iyo biyaha waraabinayo dhulbeereedka qayb ka mida inaan idiin jaro ku nasiibsada waxay idiin soo baxa marka waxaa laga yaabaa laba boqoloo waski inuu idiin soo baxo waxaa laga yaabaa ka yar inuu idiin soo baxo dhul qaata haddii kale waxaad samaysaan dhul ha qaadanine raashinkii nabigu sala allahu calayhi wasalama fii xaali xayaati uu idin sii jiray oo mi'ata wasqin ah aan idin siiyo beertu markay soo gasho labadaa mid doorta fa minhunna waxaa ka mid noqday xaasaskii nabiga salى اllahu عalيh wasalam man duulaa ka mid noqday duulkaasoo ikhtaara alarda dhulkii doortay oo xaasaskii qaybo ka mida waxay yidhaha anagu dhulkaan rabnaa dhulkan ku nasiibsanayna wa minhunna xaasaskii man ikhtaara alwasqa ayaa ka mid noqday qolo xaasaskii ka midna waxay yidhaaheen raashinka nasiir dhul waxba ma rabno annaga raashinka qismiga noogu soo aadi jiray nasiir wa kaanat caaisha waxay ahayd ikhtaarat alarda caaisha iyadu waxay ku jirtay xaasaskii doortay dhulka dhulka qayb ha la iga jaray tiro umura caaisha qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun idaa lam yashtarid assiniina fi lmusaaraca baabun haadaa midkani baabun baabgu idaa lam yashtarid hadduusan shardin maaligu assiniina sanooyin hadduusan shardin fi lmusaaracati musaaracadii dhexdeedii uusan ku shardin wax sanada hal yajuusu daalik ma bannaan tahay musaaracadii haddii wax sanada iyo wax muddo ah iyo midna aan la kala qabsan ma bannaan tahay imaam albukhaari masalada meeshan uga hadli doono waxaa weeye hal yushtaradu fi lmusaaracati dikru اlajal musaaracada shardi miyaa ajal in lagu sheego oo shaqaalaha la yidhaaho hal sano ayaan ku heshiinay musaaracada laba sano iyo wax la mida muddadaasi ma shardiya wax sana in la sheego mise musaaracadu waa isaga ansixi caqdi mutlaqa caqdi mutlaqa biduuni dikri الsiniini wاlmudda iyadoo sano iyo muddo midna aan la sheegin sheekh raximah اllahu tacaala isagu wuxuu qabaa in biduuni mudda ay ku ansaxayso musaaracada muطlaqan waa isaga ansixi saasuu qabaa laakiin culimmada kale iyagu musaaracada bannaynaya sida imaamu nawwi ilaa imaamu shaafici maba ogolaba musaaracay mukhaabaruusan ogolayne imaamu nawwi iyo culimmada bannaynaysa waxay leeyihiin yushtaradu اlأjalu kamaa yushtaradu lilmusaaqaati alajalu sida musaaqaadkaba loogu shardi jiray muddo in la sheego musaaracadana waxay leeyihiin muddaa shardi ah قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبيد الله هو العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عامل النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحو لم عامل له لهشيي خيبر أهل خيبر ذلك خيبر دقنا بشطر ما يخرج منها وحي خيبر كصوبح نسكت ومن ثمر أه أو زرع أما زرعي أه هذا الشيخ ترجمة أشياء حديثك كما عدى ilaa xadiiska hadda ajala la sheegana ma cadda ajal lama sheeginna kuma cadda sidaas awgeed wuxuu leeyahay sheekha xaafidku qaala bnu tiin wuxuu yidhi qowluhu idaa lam yashtarid assiniin laysa biwaadixin min alkhabari aladii saaqahu xadiiska sheekhu uu keenay kuma cadda kadaa qaala sidaasuu yidhi ibnu tiin wa wajhu maa tarjama bihi laakiin qaabku asagu u tarjamaysay sheekhu alishaara ilaa annahu lam yaqac fii shayin min duruqi hada alxadiis xadiiskan duruqdiisa shay ka mida kuma dhicin muqayadan bisiniina macluuma iyadoo musaaracadii marka nebigu sala allahu alayhi wasalama heshiiskaas oo ahlo khaybara uu la galay wax riwaayaa laguma sheegin sinin inuu nabigu muddo sheegay laguma halkaa ka deliishana isagu waqad tarjama lahu bacda abwaabin abwaabka bacdi u tarjamayso id qaala uu yidhi rabu idaa qaala hadduu yidhaaho rabulmaali uqiruka maa aqaraka allah hadduu yidhaah walam yadkur uusan sheegin ajalan macluuman fahumaa calaa taraadihima tarjamadaas waa noo iman doonta saasuuba u caddeeyey oo inaysan shardi aysan ahayn waa cinda alimaam albukhaari raximah allahu tacaala dikru اlajal inuusan shardi ahayn qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baab xadaثna caliy bn cabdillaahi huwa almadiniyu اlbasriyu qaala xadaثna sufyaan huwa bnu cuyayna qaala camrun camru bnu dinaar ilmaki qultu lidaawuus daawuus ibnu kaysaan faqiih اlyaman waxaan ku idhi low taragta almukhaabara daawuusow haddaad iska dhaafi lahayd ood ka tegi lahayd mukhaabarada bimacnaa lakaana axsana daawuusow mukhaabaraad ku dhaqanta mukhaabaradan waxbaa laga sheegaye maad iska dhaaftid mukhaabaradan aad la gelayso shaqaalahood leedahay beertaas iyo abuura wixii ka soo baxa nis ama thuluth ayaan yeelanaya mukhabaradii khilaaf ku jiray oo imaamu shaafici uu diidanaa low taragta daawuusow haddii aad iska dhaafi lahayd ood ka tegi lahayd almukhaabara mukhabarada aad ku dhaqmayso mukhaabara waa idaa kaana albadru min alcaamil waa abuurku markuu shaqaalaha keeno markaasi magacan qaadane mukhaabara mukhaabaradan ma iska dhaaftay daawuusow fa innahum dadku yascumuuna waxay sheegtaan ana الnabiya nabigu salى اllahu عalيه wasalama nahaa canhu can اlmadkuuri mukhaabarada u celiy bimacna almadkuur mukhaabaro inuu nebigu diiday salى اllahu عalayه wasalam dadka saasay noo sheegayaane oo axaadiista qaaraa lagu nahye mad iska dhaaftid qaala markaasuu wuxuu yidhi daawuus ay camru camru bnu dinaarow fa innii aniga ucdiihim shaqaalahan u waxbaan siiyaa waa uciinum aan ugu kaalmeeyaa zarciga markaan abuur beertan leeyahay ugama tag waa u kaalmeeyaa waxna waa siiyaa oo dhididkoodii aniga kama khayaano wa inna aclamahum saxaabada midkoodii ugu cilmiga badnaa ayaa akhbaranii aniga ii sheegay yacni ibna cabbaas u ula jeedaa radia allahu tacaala canhuma ana anabiya sala allahu alayh wasalama lam yanha canhu cani ilmadkuur mukhabarada aad leedahay haddadaan ka maqlay oo nahyaa ku soo arooray saxaabada qofkii ugu cilmiga badnaa cabdullahi ibna cabbaas wuxuu ii sheegay inaan nabigu nahyin sala allahu alayh wasalam oo mukhaabara inuusan nabigu nahyin ayuu isha hadda nahyi waaba jiraahe wuxuu ula jeedaa nahya taxriim nahyo taxriima ula jeedaa maana ibnu cabbaas naftiisa axaadiisuu warinayaa jirta oo nabigu uu ku nahiyey sala allahu alayh wasalam musaaraca iyo mukhaabara uu ku nahiyey laakiin waxaa loola jeedaa nahya taxriimin nahyi xaaraam ah nabigu sala allahu alayhi wasalam inuusan nahyin saasuu ibnu cabbaas ii sheegay oo saxaabada ugu cilmi badan walaakiin qaala laakiin wuxuu yidhi oo ii sheegay cabdullahi ibnu cabbaas oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam an yamnaxa axadukum qofkiin inuu siiyo akhaahu walaalkiis inuu siiyo beerta dhanba hadduusan asagu abuuro karin oo awoodu ku abuurta uusan lahayn inuu yidhaha walaalow fii sabiili llahi isaga abuuro beerta ayaa khayrun lahu uga khayr badan min an yaakuda calayhi calaa camali akhiihi walaalkii camalkiisa inuu kharjan ku qaato wax soo saar inuu ku qaato iyo mushaar kharjigaasoo macluuman la og yahay walaalkiis inuu yidhaaho beerta wixii ka soo baxa nisaan leeyahay adiguna nisaad leedahay waxaa kaaga fiican haddaadan abuuran karin adigii walaalka iyada dhan ba inaad siisoo tiraa war sanadkan adigu iska abuuro aniga xadiiskaasaan maqlayuu yidhi inuu nabigu sidaa yidhi sala allahu alayh wasalam laakiin nahyiga ima soo gaarin nahyigaasna waxaa loola jeedaa nahyu taxriim qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu lmusaaracati maca alyahuud haadaa midkani baabu xukmi almusaaraca xukumka musaaracaduu u baab yahay maca alyahuudi yahuudda micigooda lala musaaracoodo masalada halkan sheekhu uga hadli doono waxaa weeye musaaracada ma lala geli karaa yahuud yahuudda musaaraco ma lala geli karaa musaaraco waa lala geli karaa yahuudda maxaa yeelay nabigaaba la galay sala allahu alayh wasalam khaybara dadka ka shaqaynaya eegayba ahaayeenba beerihii khaybara dadka nabigu sala allahu alayh wasalam uu kula galay cuquudda ayagay ahaayeen bimacnaa sheekhuna wuxuu ula jeedaa laa yushtaradu fii caqdi almusaaqaat itixaadu almilla fii caqdi almusaaqaat wala almusaaraca caqdiga musaaqaadka iyo musaaracada laguma shardiyo itixaadu almilla labada qof oo musaaracada heshiiska gelaya ama musaaqaadka gelaya inay isku diin yihiin shardi ma aha qofna waa gaal kanina waa muslim laba dini kala haystaan waa lala geli karaa yahuuddaas iyo nasaaradii qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadathana maxamed ibnu muqatil huwa almarwasi qaala akhbarana cabdullahi cabdullahi bn mubaarak almarwasi qaala akhbarana cubaydullahi walcumari can naaficin can ibni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam acdaa khaybara alyahuudda ayuu siiyey beerihii khaybara yahuudu siiyey nabigu sala allahu alayh wasalam calaa shardi an yacmaluuhaa inay ka shaqeeyaan beeraha shardigaasuu ku siiyey wayasracuuhaa ay abuuraan walahum waxayna leeyihiin shadru maa kharaja minha wixii ka soo baxana niskeed qaatuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu maa yukrahu min ashuruudi fi lmusaaracati haadaa midkani baabu maa yoladii kii u baab yahay yukrahu la nacayo min ashuruudi shuruudi ah shuruuddaasoo fi lmusaaracati musaaracada dhexdeeda ah masalada sheekhu meesha uga hadli doono waxaa weye in musaaracada yacni aan loo ogolayn shuruud shuruudda sheekhu ula jeedana waxaa weeye waa shuruud tu'addii ila algharar shuruud tu'addii ila algharar shuruuddii sharcigu ogol yahay taas lama diidana laakiin waxaa la diidan yahay waxaa weeye waa shuruud tu'addii ila algharar shuruud qarar gaarsiin shuruudda qararka gaarsiinaysa maxaa ka mid a waxaa ka mid a midday culimmadu isku waafaqeen taxriimkeeda isku waafaqeen oo maalan la yidhi beerta niskeeda wixii bari xiga shaqaalow adigaa iskalay kuu bix dhinaca galbeed niska xigana anigu ii baxaya oo maaligii ah hadii shuruud tu'addi ila algharar waalkhiyaana gaarsiinaysa way taasoo kale ma bannaana qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa sadaqatu bnu lfadli huwa almarwasi قال أخبرنا ابن عيينة هو سفيان بن عيينة عن يحيى يحيى بن سعيد الأنساري المدني التابعي سمع حنظلة الزرقي حنظلي هذا صامرني أو تابعي سوناها حنظلة بن قيس الزرقي زرقي وقبيل عن رافع قال وحي رافع بن خديج كنا وحنا هينو إلى أكثر أهل المدينة أهل المدينة كوا أقبضا حقلا من حقل حق الزرعي زرعي مقالة المدينة بيرها أنك أقبضني وكان أحدنا متكين وحوها يكري أرضه ardadiisuu karay jiray fayaquul wuxuu dhihi jiray haadihi alqidcatu qaybtani li anigaa iskale aniga ii bixi wa haadihi qaybtana laka adigay kuu bixi adaa iskale fa rubamaa waxaa la arkaa akhrajad dih tanu inay midho soo saarto walam tukhrij dih waa dihdii ismu ishaarada loo isticmaali jiray mufradada mu'anasada ah fa rubamaa waxaa la arkaa akhrajad inay soo saarto dih middani inay wax soo saarto zarci walam tukhrij dih tanuna aysan wax soo saarin middii shaqaalaha la siiyey dhinacii la yidhi dhinaca bari adigu kuu bixi waxaa laga yaabaa in balaayo ku dhacdo aysama soo bixin bu fa nahaahum الnabiyu nabigu markaasuu ka reebay salى اllahu alay slm marka shuruudda taasuu ula jeedaa qaala alimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun إida zaraca bimaali qowmin bigayri idnihim wa kaana fii dalika salaaxun lahum baabun haadaa midkani baabun baabu idaa zaraca hadduu beertii abuuro bimaali qowmin qoom maalkoodii hadduu beertii ku abuuro bigayri idnihim qoomkaa idankooda idankaa la'aantiis uu ku abuuray beertii wa kaana fii daalika zarcigaas oo maalu qoom wax lagu abuuro qolo kale xoole ay leeyihiin qarash ay leeyihin adigu aadanba iska lahayn in beer laysaga abuuro dhexdeedana salaax uu ku sugan yahay lahum lilqowm qolada maalka iska lahaadan ugu jirtaa ayagiyaadba u danayne saasu hadday dhacdo hal yajuusu daalika am laa ma bannaan tahay mise ma bannaana waliman yakuunu zarcu zarcigaasna yaa yeelanaya zarcigaas oo maalkaas ku baxay yaa yeelanaya mise bannaan tahay caqadka noocaas masalada sheekha uu rabo halkan uga hadlo waxaa weeye beeraad rabtaa inaad beerto waxa aad ku maalgelinayso lacagta adigu ma lihid waxaa iska le qof kale lacag masalan adigu aad hayso ammaano aad u hayso laguu dhiibtay aanna laguu idmin oon dhihin be beerta iigu maalgeli aan la dhihin wax iigu beer aan lagu dhihin ama aad wakiil lacag ka ahayd ayaad beer ku qarash garayso ood ku abuurtay beertii waa baxday qarashkan beerta aad ku qarash garaysana waa maal qof kale uu iska leeyahay mana laguu idmin tasarrufka noocaasi beertii way baxday horta caqdiga noocaasi ma bannaan yahay tasarrufka noocaas tasarrufka noocaasi ma bannaan yahay haddii beertii baxdase zarciga yaa iska leh zarciga yaa iska leh taasi marka tasarrufkani ma bannaan yahay mise ma bannaana waxay dib ugu laabaneen mas'aladii bayculfuduuligii bayculfuduuligii masaladii aan ka soo hadlaynay ayuu tasarrufkaasi dib ugu laabanaa oo waxa weeye tasarruf fii maali lghayri laa yajuus maalulghayri in lagu tasarrufo ma bannaana waa adigoo masalan qof islaameed alaab uu leeyahay inaad beeciso bayculfuduuli yaa layidhaha kanna inaad maal yacni maalkii aad qaaddo oo qofkii aad beer aad u geliso biduuni idnihi iyadana lama ogola laakiin haddii qofkii uu sameeyo culimmada iyaga ogol bayculfuduuli hadduu ijaazeeyo hadduu ijaazeeyo waa masaladii uu yidhi imaamu nawowi innahu aqwa daliilan imaam imaamu shaaficina qowlkiisa qadiimkuba uu qabay markaa waa ansaxa bayculfuduuli haddii marka sidaa la yidhaha zarcigan la sameeyo tasarufkuna saxiixu noqon hadduu ijaazeeyo laakiin ninkii lacagta iska lahaa ninkii lacagta iska lahaa hadduu yidhi war lacagtii haddaad iigu maalgelisay beer khayr allah ku siiya hadduu ku yidhaha tasarrufku waa jaa'is waa bannaan yahay yaa iskale zarcigii marka beerta wixii ka soo baxa beerta wixii ka soo baxa waxaa iskale ninkii lacagta iska lahaa adigu shaqa kuma lihid masaladaasuu ka hadli doonaa sheekhu raximah allahu tacaala haddii marka beertii ay ba'dana masale waxay kale ka hadlaan tasarrufka noocana waxay ka hadlaan culimmadu beertii hadday ba'dana adigana qarashkii oo dhan waad gelisay ewelna wax kuu idmay ma jiraan qarashka ii geli lagu yidhi qarashkii meeshii ku baaba'ay waxna kama soo bixin beertii haddii qarashkii meeshii uu ku baaba'ay ewelna aan laguu idmin fa anta daamin lihada almaal adaa daamin adigaa laga rabaa yaa kuu idmay markii hore maslaxadaha ugu jirta qofka yaa lakin yaa kuu idmay adaa qarashkaa damaanaya qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثana ibraahima bnu lmundir huwa almadani alxizaami قال حدثنا أبو ضمرة هو أنس بن عياض المدني قال حدثنا موسى بن عقبة المدني عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة نفر حديث كيو هذا أسود دليشة دور قور وشيخه مربى مسألة عصب وشيخه وكفى ما يرحمه الله تعالى قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم بينما وقتي ثلاثة نفر سدح روح يمشون أي سعنيان أخذهم المطر الروى قبتي فأwow waxay u danmeen ilىa gaarin god godkaasoo fii jabalin jabal dhexdiisa ahaaday fanxadat waxaa ku soo hoobatay calىa fami gaarihim godkoodii afkiisii sakratun dhagaxa ku soo hoobtay min aljabal dhinaca jabalku ka soo hoobtay wandabaqad waa ku daboolantay sakradii calayhim dushoodii ku daboolantay faqaala bacduhum qaarkood libacdin qaar kale wuxuu ku yidhi unduruu acmaalan fiiriya acmaashaasoo camiltumuuha aad samayseen acmaashaasoo saalixatan wanaagsan lilahi liajli illah ilaahay dartii camal aad u samayseen bal fiiriya fadcu llaha ilaahay ku barya biha bitilka alacmaal lacalahu shaniga waxaa suurtagala yafrujuhaa inuu ilaahay faydo sakhradan cankum xaggiinna ilaahay uu ka faydo qaala axaduhum midkood wuxuu yidhi allahuma ilaahayow inahu shaniga kaana lii waalidaani laba waalid ayay ahaadeen labada waalidoo shaykhaani ee waayela ah labada waalidoo kabiiraani waa weyn weli anigana waxay ahaatay sibyatun carruur carruurtaasoo sigaarun yar yar ah kuntu waxaan ahaa arcaa calayhim inaan u daajiyo liajlihim ayaga dartoodaan xoolaha u daajin jiray fa idaa ruxtu calayhim markaan ku soo carraabo xalabtu waa lisi jiray xoolaha fabada'tu biwaalidaya labadeeda waalidaan ku bilaabi jiray asqiihima xaalan waraabinayo labada waalid qabla baniya wiilashayda ka hor ayaan labada waalid waraabi jiray wa in anugu istaakhartu daata yowmin maalin xaalad u saaxiib ahaan soo dib dhacay walam aati mana aanan imaanin xataa amsaytu ilaa aan ka galabaystay fa wajadtumaa labadii waalidaan helay naamaa xaalay hurdeen xalabta waa soo lisay caanihii kamaa sidii kuntu aan ahaa axlub inaan u soo lisi jiray faqumtu waxaan istaagay cinda ru'uusihimaa labadii waalid madaxyaalkooda agtooda aan istaagay akrahu xaalaan kahanayo an uqidahumaa inaan hurdada ka toosiyo wa akrahu waxaan kaloon kahanayay an asqiya sibyata carruurta inaan waraabiyo caanahana waa kahanayo labada waalid inaan carruurta marka hore aan wax waraabiyona waa dhibsanay wasibyatu carruurtuna iyo tadaaqawna way qayliyayeen cinda qadamay labadeeda logood agtooday ku qayliyeen xataa dalaca alfajru ilaa waagu uu ka bariyey fa in kunta haddaad tahay rabbiyow taclamu inaad og tahay anii anigu facaltuhu sha'nigaas inaan sameeyey ibtiqaa'a wejhika liajli ibtiqaa'i wejhik fafruj cannaa ilaahu naga fayd farjatan faydid ilaahu naga fayd waa qayb yacni qidca qidca min asakhra qayb sakhrada ka mid ilaahu naga fayd qidcadaasoo naraa minhaa ayada xaggeeda aan ka arkayno asamaa cirka faraj allahu ilahay waa ka faydey faraa'o waxay arkeen asamaa cirki wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi allahuma ilaahayow innahaa qisadu waxay ahayd kaanat lii aniga waxay ahaatay bintu camin gabar in adeer ah gabadhaasoo axbabtuhaa aan jeclaaday ka ashaddi maa yuxibu rijaal ka ashaddi maxabati rijaal ragga maxabbadooda kan ugu daran oo kale annisaa dumarsay u jecel yihiin aan u jeclaaday wa dalabtu minhaa gabadhii waxbaan ka dalbay xaaraan iyo faaxishaan ka dalbaday faabad gabadhii waa diiday xataa aatiyahaa ilaa aan u keeno gabadha bimi'ati diinaar aan u keeno boqol diinaar ilaa aan kala imaadoon ka siiyo waxay tihi korkayga taaban maysa ilaa lacagta adii keeno wa baqaytu waan dalbay yuu yidhi waan raadiyey lacagtii xataa jamactuhaa ilaa danaaniiftii lacagtii aan soo aruuriyey falamaa waqactu bayna rijlayha labadeeda lugood dhexdooda markaan ku dhacay qaalad gabadhii waxay tidhi yaa cabdallahi itaqi allaha walaa taftax ilkhaatama ilaa bixaqihi addoonka ilaahay ou ilaahay ka cabso faraatiga ha furin ilaa bixaqihi faraatiga xaqiisa inaad ku furto maahan faqumtu waan istaagay oo meeshiiyaan ka istaagay markii magacaaga ilaahu aan maqlay waan cabsaday fa in kunta haddii aad tahay rabbiyow taclamu inaad og tahay ani aniga facaltuhu sha'niga inaan sameeyey ibtiqaa'a wejhika liajli ibtiqaa'i wejhik wejigaaga raadintiisa darteed fafruj cannaa farjatan ilaahu qayb naga fayd fafaraja ilahay haddana waa ka fayd wa qaala haalidu kii saddexaad wuxuu yidhi allahuma ilaahay ini anugu istaajartu ajiiran maxalu shaahidka halkaan u socdaa sheekhu ajiiran kireystay bifaraqi arusin beriiska weelkiisaan ku kireystay faraqu waa inaa'un yasacu halaaثata aasuc waa weel qaada saddex suus saddex suusoo beriisa waay macnuhu saddex suusoo beriisa ayaan ku kireystay nin falamaa qadaa camalahu camalkiisii markuu gutay shaqaalihii qaala shaqaalihii wuxuu yidhi acdinii xaqii war xaqiygii isii facaradtu calayhi shaqaalihii dushiisii waa u bandhigay xaqiisii faraqiba canhu waa nacay xaqiisii waa nacay falam azal kama suulin asracuhu inaan u abuurayo xaqiisii xataa jamactu wixii beeraan u geliyey beeraan u geliyey qarashkiisii xataa jamactu minhu ilaa xaqiisii xaggiisii aan ka kulmiyey baqaran wa rucaatahaa lo iyo qowsaaradeediian haddana ugu sii gaday markaan beer beertii waxay dhashay ayaan haddana lo iyo qowsaaro ayaan ugu sii gaday fa ja'anii marka waa ii yimid ninkii faqaala markaasuu yidhi ittaqi llaha ilaahay ka cabso faqultu markaasaan waxaan idhi idhab ilaa dalika albaqari wa rucaatihaa loodaas iyo qowsaaradeeda oroda u tago fakhud waxa dhan maalkaas oo dhan qaado faqaala markaasuu ninki wuxuu yidhi ittaqi llah ilaahay ka cabso walaa tastahzi' bi ha igu jeesjeesin faqultu markaasaan waxaan idhi inni laa astahzi'u bik kugu jeesjeesi maayo fakhud qaado fa akhadahu maalkii oo dhan waa qaatay xoolihii iyo qowsaaradii dhammaa fain kunta ilaahow haddaad tahay taclamu inaad ogsoon tahay annii anugu facaltu daalika sha'nigaa inaan sameeyey ibtiqaa'a wejhika liajli ibtiqaa'i wejhik wejigaaga raadintiisa dartiisa aan u sameeyey fafruj ilaahu fayd ma ayladii kii ilaahu fayd baqiy haray fafaraja allahu ilahi waa ka fayday kurbadii maxalu shaahidka marka xadiiskaas u deliishanoo maal aanusan isagu iska lahayn aanna loo fasixin uu beergeliyey ninkani marka ficilkiisaas qofkiina hadda waaba ijaazeeyey oo maslaxaba ugu jirto waa ijaazeeye waa ogolaaday kabacdi waa ku farxay ficilkaasi marka inuu bannaan yahay oo xaaraan uusan ahayn haddiiba qofkii ijaazeeyeba oo qofkii uu ku farxay inuusan xaaraan ahayn waxaa deliil u noqonayo imaamu albukhaari uu ku leeyahay ilaahayaaba lagu baryey wax lagu tawasulay ba noqotay oo ilaahay kurbo uu ku fayday haddii waxaana ay xaaraan noqon lahayn kurbo laguma faydeen ilaahayna ducadaas maba aqbaleenba marka kurbaa lagu fayday masaladu inay bannaan tahay qofka marba haddii maslaxa ugu jirto uuna ijaazeeyo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala ismaaciil bnu ibraahim wuxuu yidhi wa qaala ismaaciil ibnu ibraahim ibnu cuqba waa ibnu abi muusa muuse bni cuqba waa markaa qaraaba yihiin sheekha ismaaciil ibnu ibraahim ibnu cuqba muuse bni cuqba a adeer ugu aadan marka ibraahim ibnu cuqba iyo waxaa isla dhashay oo walaalo ah muuse bni cuqba as sheekhi hore adeer muuse bni cuqba sanadkii hore noogu jiray qaala xadaثana ibraahim اlmundir qaala xadaثana abu damra qaala xadaثana muuse bni cuqbata can naafic muuse bni cuqbahaas ayaa adeer u ah wa qaala ismaaciil wuxuu yidhi ibnu ibraahim ibnu cuqbata can naafic fasacaytu waa u socday lacagta inaan aro fabaqaytu iyo markii hore aan soo marray fabaqaytu kana fasacaytu waa u socday lacagta inaan aroriyo qaala alimaamu الbukhariyu raximah اllahu tacaala baabu awqaafi asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam wa ardi اlkharaaji wa musaaracatihim wa mucaamalatihim haadaa midkani baabu awqaafi asxaabi الnabiy nabiga asxaabtiisii salى اllahu عalayh wasalam asxaabtaa waqafyaalkoodii u baabya waqafyaalka ay sameeya wa ardil kharaajina waa ubaab wax soo saarka ardadiisii ardada wax soo saarka lagula mucaamaloonayo qof lagula mucaamaloonayo wa musaaracatihim saxaabada musaaracadoodiina waa u baab wa mucaamalatihimna waa u baab saxaabada mucaamaladoodiiyo yacni musaaracada iyo mukhaabarada iyo ay ku mucaamaloodeenna waa u baab imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa waqafkii asxaabta nabigeena salى اllahu عalayh wasalam inay waqaf samaysan jireen inay haddana ay samaysan jireen ardo kharaaj ah oo wax soo saarto iyaguna ay yidhaahaan thuluth aan leenaha ama nis aan leenaha shaqaalahan ay wax ka siinayaan waxaa kaloo sheekhu ka hadli doonaa mucaamaladii saxaabada ee musaaracada musaaracada iyo mucaamaladu waa bimacna waaxid musaaracada nafteeda heshiis mucaamala ku dhisanba qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wa qaala الnabiyu nabigu wuxuu ku yidhi salى اllahu عalayh wasalama licumara sayidunaa cumar nabigu wuxuu ku yidhi salى اllahu عalيyh wasalam tasadaq biaslihi asli اlmaali maalkan aad qeyb u heshay maalkan aad qeyb u heshay waa maal beero badan uu helay sayidina cumar oo qismi ugu soo aaday jihaadkiisii iyo howlihiisii uu nabigu u siiyey salى اllahu عalayh wasalam maalkan asalkiisa sadaqaysuy laa yubaacu yaan la gadin maalkan asalkiisa sadaqaysu maxaa loola jeedaa bimacnaa waqaf ka dhigo waqaf ka dhigoo gadaashaada yaan la beecin lannahu waqafka beeciisuna ma ansaxayo hibadiisuna ma ansaxayso milkigiisu maba guuraba waqaf milkigiisu ma guuro marka maxalushaahidka bukhaari waa kaasoo baabo awqaafi asxaabi الnabiy salى اllahu عalيyه wasalam saxaabada nabiga inay waqaf samaysan jireen oo bacda mowtihim markaa sadaqo jaariya ay u noqoto walaakin yunfaqu hamaruhu mirihiisaa la nafaqaysanaa hamaruhu hamaruhu hada اlasli asalkan mirihii ka soo baxaa ha la cunuu yidhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam laakiin beerta waqfuu yidhi masaakiinta iyo dadka fuqarada bacda mowtika ajirkaas iyo maqaam aad ku heshid fatasadaqa sayidunaa cumar waa sadaqaystay bihi bidaalika almaali maalkii nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waqaf ka dhigo wuu sadaqaystay waqafuu ka dhigtay yani ulejeedadu qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacala xadaثana sadaqatu wa sadaqatu bnu lfadli اlmarwasi qaala akhbarana cabdiraxman cabdiraxmaan bnu mahdi albasriyi can maliki can zayd bni aslama mowla cumar bni اlkhadaab sayidina cumar bnkhadaab addoonkiisii wey can abiihi aabihii isaguna addoon u ahaa waa mowla cumar isaguna aabbuhu waa aslamka aslam almadani qaala wuxuu yidhi aabbihi qaala cumaru sayidina cumara wuxuu yidhi lowlaa aakhiru lmuslimiin muslimiinta aakhirkooda ma ahaateene lowlaa nadaru maslaxati aakhiri lmuslimiin muslimiinta aakhirkooda maslaxadooda inaan fiirinayo ma ahaateene dadka muslimiinta yacni gadaal ka iman doona markaan annagu dhimanno oon geeriyoonno dadka gadaal ka iman doona muslimiinta ah maslaxadooda inaan fiirinayo ma ahaateene maa futixat qaryatun qaryo lama fureen oo gaalada kama qabsaneen qaryo ilaa haddaan qaryo furannaba qasamtuhaa waa qaybilahay qaryadaas beyna ahlihaa qaryadaa ahalkeeda ahalkaa dhexdoodaan u qaybin lahaa ahlihaa muxuu la jeedaa yacni almujaahidiin dadkii furtay dadkii furtayaan qaybsada wada dhihi lahaa dhulka aad furateen qaybsada ayaan dhihi lahaa laakiin saas waxaanan hadda u dhehayn maslaxo waxaan fiiriyaa mararka qaar dadka muslimiinta oo gadaasheenna iman doono waqafaan ka dhigaawo meelihii aan furanno qaybo ka mid a waan waqfaa nadaran limaslaxati aakhiri lmuslimiin si dadka muslimiinta oo gadaal ka iman doona oo markaa ay waqaf beerahaas iyo iyaguna waqafkaasi sadaqadaas ay wax ka soo gaaro oo manaaficdii juhdigeennii iyo dhididkeennii dadka muslimiintoo dambe ay wax uga nafciyaan haddaanan maslaxadaa waqafka fiirin lahayn qaryadii aan furannaba waxaan dhihi lahayn qaybsada waxba ha waqfinina qaybsada aan dhihi lahaa laakiin waxaan hadda samaynayo waa nadaran limaslaxati aakhiri lmuslimiin aan meelaha qaar u waqfaa masaladaasna khilaafaa ka taagan oo khilaafku wuxuu ka taagan yahay horta qofka amiirka ah ama madaxweynaha ah hadduu gaalada uu dhul ka qabsado dhul hadduu ka qabsado hadda keligii hadda dhulka ma qabanoo ciidanaa qabanayo ciidan jihaadaya ayaa dhulkii qabanaya dhulkaa haddii gaalada laga qabsado dhulkaas madaxweynuhu waqaf ma ka dhigi karaa madaxweynuhu sida hadda sayidina cumar uu samaynayo oo uu leeyahay waqafaan ka dhigi lahaaye dhulkaas haddee qaanimiintan u wada qaybin lahaa dadka qaanimiinta mujaahidiintan u qaybin lahaa haddaanan maslaxada fiirinayn ma la waqfi karaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay idaa kaanat birida alkhaanimiin yasixu اlwaqf wailaa falaa yasixu اlwaqf imaamu acdamku wax ma waqfi karuu leeyahay oo dhulkii gaalada laga qabsaday waqaf madaxweynuhu ma samayn karo hadduusan birida alkhaanimiin dadkii xooggooda iyo dhididkooda iyo dhiiggoodu meeshan uu ku baxay hadduusan ka fasax qaadan hadduusan ka fasax qaadan ma bannaana saasuu leeyahay laakiin sayidinaa cumar isagu waa samayn jiray waqafka noocaas oo kale ah leanna waxa weeye culimmada qaara waxay leeyihiin sayidinaa cumar oo khaliifatu rasuulillaahi ahay sala allahu calayhi wasalam isagu wuxuu dhahayey biduuni idnihim xataa waa la waqfi karaa oo madaxweynaha hadduu maslaxo u arko maslaxa hadduu ugu arko waqafkaas waa waqfi karaa dhulkii oo dhan laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay masaladaas waxay ku xihan tahay birida alkhaanimiin dadkii khanimaystay waa inay raalli ka yihiin haddiiba canwo lagu furtuu leeyahay oo sulux aan lagu furan canwa haddii xoog lagu furto qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi lowlaa nadaru maslaxati aakhiri اlmuslimiin maa futixat qaryatun lama furteen ilaa qasamtuhaa beyna ahliha kamaa qasama nebiyu nabiguba siduu u qeybiyey sala allahu calayh wasalam khaybara oo khaybaraba dadkii mujaahidiinta ahyuu nabigu sala allahu calayhi wasalama dhammaantood u wada qeybiyey qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacala baabu man axyaa ardan mawaatan haadaa midkani baabu xukmi man axyaa qofkii nooleeya xukunkiisiiyuu u baab yahay ardan dhul nooleeya ardadaasoo mawaatan dhimatay bimacnaa mawaatan maxaa loola jeedaa lam yajri calayha mulkun limuslimin waa dhul qof muslima weligeedba aan milkinba oo meel duura iyo cidlaa iska ahaan jirtay qofkaas hadduu dhulkaa duurka ah oo cidlada iska noolaysta xukunkiisu muxuu noqonaa ma ku milkin karaa hal yamliku bimujaradi alixyaa noolayntaas mujaradkeeda ma ku milkin karaa haa waa ku milkin karaa jumhuur ulculamaa saasay qabaan oo waxay leeyihiin qofku dhul cidlaah oo qof iskale uusan jirin hadduu noolaysto milkigiisuu geli waa laga dhaxli waa guri asagu uu gatay oo kale boos asagu uu gatay oo kale ayuu la mid yahayoo waa u xalaal laakiin waxaa shardiga haddee wax ixyuhu uu ku xasilayo oo noolaynta uu ku xasilayo waa inuu qofku ku sameeyo oo maalan hadduu ku noolaynayo masraca oo kale oo beer uu ka dhiganayo shu-uuntii beerta waa inuu ku sameeyo shu-uuntii beerta waa inuu ku sameeyo bowd iyo wax inuu u sameeyo hadduu guri ka dhiganayona waa inuu maaragtay gurigii bilaabo dhismihii uu bilaabo hadduu laakiin dhul dhul cidlo ah intuu maaragtaahay ood isaga sii xirto ama afar dhagax uu geesaha ka dhigo oo meeshii maaragtaahay war noole haddii la yidhaha uusan noolaynayn guri ka dhisan maayo beer anaa wuxuu leeyahay dhagaxa dhigtay dhagaxan uu ii yaallaa taasoo kale laguma milkin karo qofkaasoo kale ixyo lama yidhaha wixiisa waxaa la yidhaha taxajuraa la yidhaha shirmaysi taxajur waa dhagax dhigasho dhagax dhigasho wey anaa ii taabsan tahay camal wey ma ansaxayso taasoo kale oo qaadigu markaa wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaaho axyi aw utruk meeshan dhagaxaad dhigatay ama noole ama ka tag hadduu noolayn waayo bis dadka kalea markaa nooleysanayo qofkii noolaynayo marka waxaa shardiga ixyaha qofku markuu ku milkinaayo waa inuu markaas uu guri ama ka dhisto ama beertii uu ka samaysto wax uun macquula waa inuu meeshii ku sameeyo laakiin inuu beer dhan goof dhan iska soo wareejiyo herbaadiyaha qaarkood waa isaga dhaqmaan waxay samaynayaan dhul uusanba awood u lahayn oo tabartiisaba ka baxsan uu iska soo calaamayna iska soo calaamayna wax awooddiisaba ka baxsan dadkii kalena uma ogola inay dhulbeereed ka dhigtaan uma ogola deegaan inay ka dhigtaan uma ogola afar ooduu afarta dhinac ka dhigtay bis markaasuu leeyahay anigaa ka saaray dhegdheer miyay dhihi jireen maaqaan sagaaradii u yaqaanin dhegdheer iyo dhegdheerta anaa ka saaray magacaasi u yaqaanin sagaarada anaa ka eriyuu leeyahay meeshan intaadanba joogin oo adan dhalan sagaara meeshan iyo biciid iyo balaaya ku nooleed wixii anaa ka saaray saasaan ku milkiyuu leeyahay taas laguma milkin karo waa inuu qofku dhismo uu ka sameeyo meesha hadduu beer ka rabana beer ahaan waa inuu u sameeyo meeshii laakiin qofkaasoo kale waxaa la yidhaha sharcigu mutaxajir uu leeyahay mutaxajir qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala wa ra'aa dalika alixyaa ixyaha in wax lagu milkin karo noolaynta waxaa ra'yeeyey caliyun sayidina cali fii ardi lkharaabi dhulkii kharaabka ah ayuu ku ra'yeeyey ardilkharaab wuxuu ula jeedaa waa lam yajri calayha milkun limuslim dhulkse kharaaba qof milki iisan jirin bilkuufati fi lkuufa kuufo dhexdeeda xaalay ahaatay ardulkharaabka meel iska kharaabahoo kuufo ku tiilay ayuu ra'yeeyey in lagu noolayn karo ixyaa wa qaala cumaru wuxuu yidhi sayidinaa cumarna wuxuu yidhi man axyaa ardan meyta fahiya lahu yuu yidhi manax yaa qofkii noolaysta ardan meyta ardo dhimato qof milkii muslima uusan ku biraarsan qofkii noolaysta fahiya lahu yidhi fahiya ardadaasi lahu lilmuxyi kii noolaysta iska lahu yidhi wayurwaa waxaa kaloo laga wariyaa can camri bni cawfin camri bni cawf waxaa laga wariyaa can inabiy uu ka sii wariyey sala allahu alayh wasalam wa qaala wuxuuna yidhi camru bnu cawf fiihi xadiiska nabiga uu ka wariyey sala allahu alayh wasalam dhexdiisa wuxuu ku yidhi waa xadiis nabiyi sala allahu alayh wasalam fii gayri xaqi muslimin manaxya ardan qofkii nooleeya muxuu ku nooleynaa fii gayri xaqi muslimin xaq muslim gayrkiisna ku nooleeya amaa qof xaq muslim ama maaragta deegaan muslim haddaad tiraa waa noolaysan nooleyntaasi maa waa boob waxaa shardiya milki muslim inaysan ahayn walaysa licirqi daalimin qof daalima dhididkiisa fiihi fi makaani alardi ardadaa makaankeeda dhidid qof daalima xaqun uma sugnaanin daalim dhidid xaqiis xaq uma sugnaanin u yihi nabigu sala allahu alayh wasalam oo cirqi daalim maxaa loola jeedaa ardadan ardo mawaada maba ahayne dhul waxay ahayd qof muslimu iska lahaa markaasaad dhisanayho guryaad ka dhisanay beri markii lagu yimaado war dhulkan anaa iska lahaa dhididkaygaa meesha ku baxay haddii dhidid miyaa lagu milkina waa qasab inaad wixii ka fujisato wixii ku yiilay ka fujisaa lagu leeyahy cirqi daalim xaq ma laha inaad ku dhididay ma ahan dhidid laguma milkinayo meesha qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa yurwaa fiihi ay fii hada albaab baabkan baabu man axyaa ardan waxaa kaloo xadiis laga wariyaa can jaabir can الnabiy salى اllahu alayh wasalam qaala imaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana yaxya bnu bukayr wa yaxya bnu cabdillaahi bnu bukayr اlmisri qaala xadaثana leytu leytu bnu sacdin اlmisri can cubaydillaahi bni abi jacfar اlmisriy can muxamed bni cabdiraxmaan almacruuf biyatiimi curma agoonkii curwa sheekhi lo isagaa soo koriyey curwa soo koriyey can curwata can caaishaةa radi allahu tacaala canha can الnabiyi salى allahu alayh wasalam qaala wuxuu rasuulka alle man acmara ardan ardo qofkii camira ardadaasoo laysad liaxadin waa shardi axad aan u ahaanin fahuwa axaqu saa ku xaqnimo badan u yihi nebigu salى allahu alيyه wasalam qaala curwa wuxuu yidhi qadaa bihi bi hada اlxukmi xukunkaasoo kale waxaa xukumay cumara fii khilaafatihi xukumay xilligii khilaafada uu ahayo sayidina cumar saasoo kale u xukumay qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثna qتaybة qتaybة بن سعيid بن جميل بغlاni qال xadaثna ismاعيل بن جعفر الmdني عن muسى بن cقبة الmdني عن saلم بن عبدالله بن cمر عن أbيه أن النبي صلى الله عليه وسلم uriya waa la tusiyey nabiga salى الlaه عليه وسلم walxaalaa la tusiyey huwa isagu fii mucarasihi uu ku sugan yahay makaanu deegaankiisii isagoo ku sugana nabigu salى الlaه عليه وسلم manaamka lagu tusiyey bidilxulayfe xaal u ahaaday makaanu deegaanku meeshii uu degi jiray markuu cumrada iyo xajka usii socdo nabigu salى اllahu alيyه wasalam soo laabadkana soo socodkana iyaduu degi jiray bilxulayfa nabigu salى اllahu alيyه wasalam fii badni اlwaadi waadiga waadigaa calooshiisa calooshaa dhexdeeda xaal uu ahaaday mucarasku waadiga waxaa loola jeedaa waadi alcaqiiq halkaas isagoo nabigu salى اllahu alيyه wasalama jooga ayaa ru'yo lagu tusay faqiila lahu nabiga marka waxaa lagu yidhi waa hurdadii dhexdeediiye hurdadii dhexdeediya nabiga salى اllahu alيyه wasalam waxaa lagu yidhi innaka bibadxaa'a mubaarakatin innaka adiga bibadxaa'a meel bannaanaad ku sugan tahay badxadaasoo mubaarakatin ee la barakeeyey dooxa la barakeeyey waadilcaqiiq halkaasaad ku sugan tahay nabiga hurdadii lagu yidhi sala allahu alayh wasalam faqaala muusa muuse wuxuu yidhi waa muuse bni cuqbihi asaabiq fi lisnaade waqad anaakha binaa annaga waxaa nala na fariisiiyey saalimun waa saalim ibni cabdillaahi bni cumare bilmunaakhi makaanu fariisigii meeshii nabigu fariisan jiray waxaa na fariisiyey saalim alladii munaakhaasoo kaana cabdullaahi uu ahaa cabdullahi bn cumarow yuniikhu inuu fariisiiyo daabaddiisa bihi munaakhaas uu fariisi jiray yataxaraa xaal cabdullahi bni cumar uu ku dadaali jiray mucarasa rasuulillaah rasuulka ilaahay makaanu degiddiisii meeshii nabigu salka dhigu asaguna salka dhigi jiray ku dadaali jiray sala allahu alayh wasalam wa huwa makaankaasna uu nabigu degi jiray sala allahu alayh wasalam asfal wuxuu ka hooseeyey min almasjidi masaajidka alladii masaajidkaasoo bibadni اlwaadi waadiga calooshiisa masaajidka ku yaalla masaajidka makaanka nabigu degi jiray waa ka hooseeyey beynahu mucaraskaas meesha nabigu degi jiray salى اllahu alيyh wasalam wa bayna اطariiq iyo dariiqa caamka ah ee dadku maraan waxaa u dhexeeyey wasadun mutawasidun waxbaa u dhexeeyey ee iskuma dheganayn dariiqa iyo mucarasku iskuma dhexeeyne dhula u dhexeeyey wasadkaasoo min dalika almakaan makaankaa xaggiisa ka ahaaday waxbaa u dhexeeyey xadiiskan marka munaasabada uu la leeyahay mawaaduu sheekhu ka hadlayay ardo mawaaduu ka hadlayay axkaamteedii markaasu wuxuu soo dhex geliyey mucarasu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam meeshii dilxulayfa oo nabigu degi jiray sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi bni cumar iyo saalim bni cabdillaahi bni cumarna ay nabiga uga daya jireen sala allahu alayh wasalam ayuu soo dhex geliyey waxay leeyihin culimmadu munaasabada xadiiskan meeshan u keenay waxa weeye meelaha caamka ah oo muslimiinta oo dhan caamka ku ah in la noolaystaahay ma bannaana waa amaakin alcibaada iyo amaakin nuzuuli rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ilaa muslimiinta oo dhan uu u dhexeeyaaho waa meel miiqaad oo kale ah meel miiqaad oo kale ah oo nabigu degey sala allahu calayhi wasalam oo dadka muslimiinta oo dhan la doonayo inay ku cibaadaystaan meeshaas oo kale ma bannaana in la noolaysto oo ma dhahayo meeshan qof iskale ma jirto lam yajri calayha mulkun limuslima waa iska noolaysan ma la dhahayo amaakinta caamkaa oo loogu talagalay maslaxada caamka ah meel maslaxo caama loogu talagalay oo maalan dadka in loogu khudbeeyo oo kale loogu talagalay waa saaxo weyn oo dadka in loogu khudbeeyo lagu wacdiyo loogu talagalay ama saaxo weyn oo loogu talagalay ciidaha in lagu tukado oo kale masaajidna aan ahayn qofku hadduu yidhaha meeshan yaa iga xiga gurigan ka dhisana ma bannaana amaakinta noocaas oo kale axyuhu kuma bannaana saasuu u deliishaday imam albukhaari raximah llahu tacala qala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala xadaana isxaaq bnu ibraahim ibnu rahaweyh alxandali قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي قال حدثني يحيى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة هبينكا أتاني وحا إيمد آت من ربي ملك أيا حق ربي إيجي والحال مركا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكادها هو إسقنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيق وذيك بركيسنا وادي العقيق إسقوا جوجو سلا دهي oo muxuu aatigaasna yidhi malagaasi muxuu yidhi an salli tuko fii hada alwaadi almubaarak waadigan barakaysan ku duko wa qulna dheh cumratun fii xajatin haadihi tani cumro weeye cumradaasoo fii xajatin maca xaja xaj micigiisa wallah subxaana wa tacaala